madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha mudane maxamuud sayid aadan oo shir guddoominayay kulanka toddobaadlaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland shirkan intuu socday waxaa warbixinno kala duwan laga dhegaystay wasiirada kala duwan ay ugu horreysay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda caafimaadka iyo xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sheekh cusmaan kaas oo ka warbixiyey safarkiisa shaqo uu ku tegey dalka etoobiya iyo sejalise sidoo kale shirkan ayaa waxaa maanta lagu ansixiyey xisaabiyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland cabdicasiis maxamed ilkacsi iyadoo loo ansixiyey qaab gacantaaga markuu soo dhammaaday shirka waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay shirka waxaa looga hadlay warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadda iyo doorashooyin guud sidoo kale waxaa laisla sheegay in doorashadii aqalka hoose ay bilaabatay tii aqalka sare ahayd oo inteeda badan soo dhammaatay ee labada xubin ka dhiman tahay galmudugna insha allahu tacaala waxaa la rajeynaya inay dhawaan dhammaato sida caadiga ahayd markaa dowladda jubbaland waxay qorsheynaysaa ama ay dardar gelinaysaa in ay ka qayb qaadato bilaabidda doorashada aqalka hoose sidoo kale warbixin waxaa lagu sheegay xaaladda amniga gudaha ee dowladda jubbaland wasiirka amniga gudaha masar dhuumaal ayaa si fiican u sharxay sidoo kale golaha waxaa lagu hadlay maanta ama lagu casuumiyey xeer ilaaliyaha guud ee dowladda jubbaland mudane maxamed sheekh cusmaan oo ka warbixiyey safarkiisa ku saabsanaa tegitaankii shishalis iyo dowladda ethoobiya arrimo guuduu ka warbixiyey ugu horeyso in si wada jir ah xeel ilaaliyaha loola shaqeeyo si waajibaadka shaqo ee xafiiskiisa aada u socdaan sidoo kale xeel ilaaliyaha wuxuu ka warbixiyey xaaladda amniga ee badda maadaama uu in badan usoo jooga arrimo la xiriira howlaha badda iyo xeer ilaalinta guud iyo sugidda amniga badda shiislis marka xeer ilaalyaha wuxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey in si wada jir ah dowladda iyo guud ahaan golaha fulintiba ay la shaqeeyaan xafiiska xeer ilaalinta si waafaqsan xeerka u yaalla xafiiska xeer ilaalyaha guud inta lagu guda jiray shirkii golaha wasiirada ee dowladda jubbaland maanta waxaa lagu ansixiyey xisaabiyaha guud ee dowladda jubbaland mudane cabdicasiis maxamed xasan oo dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland uu magacaabay xisaabiyaha guud xisaabiyaha guud ee dowladda jubbaland masar cabdicasiis maxamed xasan waxaa ansixiyey dhammaan intii ka soo qayb gashay kulankii wasiirada sidoo kale ma jirin cid ka aamustay iyo cid diidda midna waxaan ugu dambeyn lisla ama golaha hortooda laga akhriyay waajibaadka uu qaban doono xisaabiyaha guud ee dowladda jubbaland wuxuuna sidoo kale wasiirka sheegay in ay laga maarmaan tahay ama ay qasab tahay in dhammaan ergooyinka iyo odayaasha iyo musharaxiinta u tartamaya aqalka hoose inay waajib ku tahay inay qaataan talaalka si looga hortago badqabidda iyo si looga hortago faafidda cudurka covid nneteen iyo si loo ilaaliyo badqabidda ummadda soomaaliyeed sidoo kale warbixinta ugu dambeysa waxaa laga dhegeystay ama warbixin guudinsiiyey arrimaha ku saabsan dhismaha wadooyinka wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta master ismaaciil garas wuxuu aada u sharxay halka ay marayso dhismaha wadooyinka ee dhowaan lagu wada inay ka hirgalaan magaalada kismaayo arrintaa wuxuu sheegay inay si wada jira uga shaqeynayaan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo sidoo kale maayarka ama dowladda hoose